أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanaa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sheegay inay aada uga murugoodeen halaagii baadarigii ugu sareeyay kirishtaanka caalamka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ehlada wiil dhallinyaro ah oo maliishaadka murtadiinta ee si bareer ah ugu dileen magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda wilaayada baay ayaa diya u kala wareejisay laba beel oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarylabaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sheegay inay aada uga murugoodeen halaagii baadarigii ugu sareeyay kirishtaanka caalamka faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeenna u cali warsame awusheyba saacada kadib markii uu halaagsamay baadiriga gaalada adduunka gaar ahaan nasaarada ayaa mid ka mid ah maamulada ridada ee ka jira soomaaliya si yaab leh uga hadlay arrinkaas isagoo muujiyey gacaltooyada kala dhexaysa gaalkaasi bakhtiyey iyo sida ay uga xanuunsadeen wasiirka arrimaha dibadda maamulka ridada somalilan ayaa bartiisa xa ama twitter ku soo qoray dhambaal uu ku sheegay tacsi ku aadan dhimashada baadiriga bob john francis oo uu xusay inay aada uga murgoodeen waxaan si qoto dheer uga murgoonay markii aan maqalnay geerida bob francis ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda somalilan cabdiraxmaan daahir bakaal murtadkan ayaa sidoo kale yidhi aad ayaan uga xunnahay maqalka geerida bob john francis wuxuu ahaa hogaamiyo ku-dayasho mudan duco ayaan u diraynaa waxaan uga tacsiyeynaynaa kiniisadda katoliga iyo bulshada masiixiga ah sidoo kale murtadkan ayaa ka dhawaajiyey inay si amba qaadi doonaan islamarkaana ay fulin doonaan dhaqangelinta dhaxalkii uu ka tegay gaalkaasi bakhtiyey arrintan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada iyadoona dadka muslimiinta ay si weyn uga falceliyeen warka ka soo yeeray maamulka ridada somalilan kuwaasoo sheegta in muddo soddon sano ah ay raadinayeen waxay ku sheegeen ictiraaf taasoo ay horey u sheegeen in wax waliba arrintaasi darteed ay u samaynayaan mahadsanid abuusheyba dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee duleedka deegaanka ambareyso ee hoostaga degmada barawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose xerada la weeraray ayaa ku taala dhanka wadada aada deegaanka buurcolow oo isagana ka mid ah deegaanada hoostaga degmada barawe ehlada wiil dhallinyaro ah oo maliishaadka murtadiinta ee si bareer ah ugu dileen magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen casam carafaad wararka ka imaanaya degmada daynile ayaa sheegaya in maleeshiyaadka murtadiinta ay weerareen guri ku yaala xaafadda gubta iyadana halkaasi ay ku toogteen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali aadan xuseen ehlada wiilka dhallinyarada ah la toogtay ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay xoog ku galeen guri uu deganaa kadibna rasaas ay ku fureen halay afar saac iyo bar ayaa nala soo wacay waxaa la yidhi cali aadan gurigiisa inta laga baxshay ay askarugu bixisay ciidanka markay baxsheen askartaasaa sanduuqiisa raashin ku shubanaayo oo bannaanka la geeyey kadib ciidanka inay xabad ku dhuftaan ayaa la sheegay haddii lasoo ordam ahaan oo kale uu caaqran yahay ayaa kaa qaaday meydkii in la qaado way diideen ayaa kaa qaaday isbitaal digfeeray geeyeen waa ka taba tagnay ilaa hadda askartii wax noo yimid oo askara maana arkin dowladda marka waxaan u baahnaa wiilkan inuu cadaalad helo dadkii gabadhii u qabo way xanuunsan tahay marwadiisa ayadoo santuuqa tirtiraysaa gurigiisa lagu dhex yimid ayaa gumad camal noola baxshay saan cadaaladnimo maahan islaamnimo maahan dowladda waxaan ka codsanaynaa askarta ay nagu soo daysay inay mudankeeda marsiiso gaar ahaan waxaan degannahay degmada dayniile gubta waaxda barwaaqo ayaan ka tirsannahay wiilkayna labaatan iyo shan jir waaye wararka ayaa intaasi ku daray in meydka qofka shacabka ee la dilay la geeyey isbitaalka digfeer islamarkaana eheladiisu diidan in la aaso qof kale oo goobjoogaha xilliga la dilaya wiilka dhallinyarada ah ayaa warbaahinta uga warbixiyey qaabkii uu u dhacay faldambiyeedka ay geysteen maleeshiyaadka murtadiinta xala aniga markii wax dhacaayeen waan jiifay markuu geeriyooda kabacdiyaa laysoo kacshay aniga taleefon laygu kacshay mana soo bixinoo qof iska jirana ah horteydii iska joogo waaba naxaro markaan naxay lama soco karaba wadaa qaadeen waxay yidhaheen xali meeshowba ku dhintay bartow ku nafwaa hadduu bartow ku nafwaa layleeya maxaan doonaa mugdina ay taa cawa madow oo iska seexdo seexad ma jira saan u fadh u fadh afar saac fadhiga bilaabo waxaan ku gaaray xilliga salaada wiilkan niman ciidan ahaa dilay oo joogay jidkan wax baaraya gurigiisa asoo jooga ay u yimideen oo raashin oo dukaan ka soo qaadoo bileh ku shubaxaasanto waa loo soo galo soo baxaa leer waa la waday mahaas haddii la geeyana xabadaa lagu furo xabadda weliba ninka furay meel luuqahu ku jiraa leer luuqaasoo ku jira dhiiggiismawiyaa luuqa ku aada fooraradaasay ka dhex baxda xabadii lagu soo riday halka xabadaana lagu soo riday kasaana loogu riday dulmiyaa loogu riday qof gurigeedii joogta inaad iyo soo bixiso bannaankaas geysee disho qof tumalaajiya dalka wax kumale miya saad maas ugu disho hadaad qof ciidana taho sharci yaqaan dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee maleeshiyaadka murtadiinta ay u geysanayaan shacabka muqdisho ayaa muddooyinkii dambe sii korortay mahadsanid casaam wilaayada baay ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas sidaa warbixinta warkan inoogu faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan munaasabadan diyo wareejinta waxay ka dhacday gudaha maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada nabadoonnada jufooyinka wax iska dilay weliyudamka iyo ugaaska beesha garre arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka wada tirsan beesha garre ay isku dileen deegaan dhacaduleedka magaalada buulafullaay waxayna dhacdadaasi sababtay in mid ka mida wiilashaasi uu meesha ku geeriyoodo kadib maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa xukuntay dil qisaas ah oo lagu fulinaya wiilka wax dilay balse muddo wiilka uu xirnaa kadib ehelada labada dhinac ayaa ku heshiiyey inay diyo kala qaataan oo boqol neef oo geel ah uu qaato ninka wax laga dilay arrinta ayayna kula soo laabteen maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay maxkamaddana way ku raacday maadaama diyadana ay bannaan tahay waxayna maxkamadda ku xukuntay wiilka wax dilay boqol neef oo geel ah oo diyo ah waxaana loo bedelay lacag shilin soomaali ah neefkiina waxaa lagu qiimeeyey siddeed malyan oo shilin soomaali ah waxayna tirada guud ee lacagta noqotay siddeed boqol oo malyan oo shilinka soomaaliga qaadiga maxkamadda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiya sida dilka uu u dhacay iyo marxaladihii lasoo maray
hadda ka hor waxaa dhacay dil meel burqud agteeda ayuu ka dhacay wiilkaa yare hadda hortiina fadhiya iyo wiil asaga la da-a ayaa kolley dil lama filaana oo maxaa la yidhaahdaa soo booda-a yaa dhacday marka wiilkiina saasuu ku dhintay kadibna wiilkii hadde waa la xiray muddo kadibna insha allahu tacaalaa markaasuu awliyaa damka wuxuu doortay in la dilo loo dilo loo qisaaso kadibna maalin kadib ayuu yimid uu yidhi anigu qisaaskii waan cafiyo diyan ku cafiyey boqol neefgeela ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim maxamed isaaq oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa xaqiijiyay in arrintan laga heshiiyey labada jifana ay diyo kala qaateen waxaa maanta meesha lagu wareejiyey ninka la yidhaahdo ibraahim nuur ibraahim dhegey wiilkiisa oo la dilay oo nin walaalkiisa ah oo ehelka la aadili oo looga xukumay maxkamadda horkeeda boqol xalaad oo sideed milyan neefkii lagu soo heshay sideed boqol milyan oo hadda meesha ay taalla annagana markhaati aan ku nahay aabbaha wiilka la dilay ayaa dhankiisa sheegay inuu la wareegay diyada boqol neef oo geel ah oo lacag ahaan loo beddelay isagoona dhanka kale tilmaamay inuu ku qanacsan yahay xukunka shareecada islaamka magacay anaga ibrahim nuur waay elangan eed ibrahim nuur la dheh jar wiilkay markiis hoolagis waa qaatay wihii oo kii kale aan waa qaadadh marka adinja aqar wax muheysad wihii shardhaga islaan kuno waa qaadadh waa bilah towfiiq ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo munaasabada soo xiray ayaa dardaaran dhexalgalla u jeediyey ummadda muslimiinta ah isagoona ku baaqay in loo soo xukun taga maxkamadaha islaamiga ee ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan dardaarmayaa marka in dhacdooyinka de bani aadan baa loo yahay waa mar kasta waxunbaa iska dhaco noocay ku yimaadaanba dhacdo kasto shareecadeeni meel bay dhigtay xukunna uma ayna waynin in maxkamadda lala soo aado aan xeerbeegta iyo maxaa noo dhaqan noocaada ahaa iyo saan isku xukumi jirnay iyo howlo kale laga fogaado sida hadda aad ugu fogaateen horena aad ugu fogaan jirteen sallamadaa inaad uga fogaataan insha allahu tacaala dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa hoos harsanaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona ku kala baxaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntii qabaa'ilka ku dhaqan walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka walaalkan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inuu eegaya beelaha macalin weyneh eelaay laysaan iyo yantaar ee degaha gobolka jubbada dhexe ayaa xoolo nool oo isugu jira ari iyo geel waxay ku wareejeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayay beelahani ku wareejiyeen deeqdan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta macalin weyne ayaa bixiyey sagaal neef oo geel ah eelaayo ayaa bixiyey toddoba neef oo geel ah halka laysaan ay bixisay shan neef oo geel ah iyadoona beesha yantaar ay bixisay soddon neef oo ari ah nabadoonnada ka socday beelaha afartah ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoona tilmaamay waxaa ku riixay in xoolahan ay siiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maymiilanka salaamey islaamka guud oo meel kasta oo ruugaan gaar ahaaneed may salaamana mujaahidiinta ruugo furmaha oo dhaxanta iyo dhabka iyo walweliba macnaha geeka ninka dulqaadeen oo nin roogo oo unin ana waalidsho walaaloshoo oo garab roogno un ana mas-uulintii reydkuya ku jartay mayaha la hiboonay oo hibanka sheegnay ini una geel iyo hilibka weeldhadaan ana oo ka hadalaaw beerla maalin afkiishe ana ka hadalaaw ma insheenay geel oo dhon sagaal neef inaana ka wareejiyo oo dhiibka guud suldaan biyey inaana ka wareejiyo suldaan marka geelaas inaad oo wareejido iyo marka kiinkasheenaya oolwareegaas jasaakallaahu koolwareeg iyada maasanta anna oo magacay kubilaaw hasey mad isaagleeraw oo wakiil ku ahaa beeliley saamed wakiil ku ahaa walaayaadka islaamkana ma in sheegay mujaahidiinta oo furuma roogan ma in wede oo waana mayl raayis ha kulma haboone waana in jeeyi doogne marka in horeyten an hayna marka in kadambe weyten an hayna mar lamaad imar saddahaad imar intaas mayl raa inta ilaahay noo qaadi e shan neef oo geel e ya wareejiye ma in wareejiyey malaag biyey ya in wareejiyey jubbada dhaxa e aw malaag mayla raayis geelas shantaas neefe in oolaga doonta yaan baahana insha allah
magacay maybale reer cabdulaahi sheekh axmed waa nabadoonka reer eelaayo madageegantan roogne xoolo wareejin oo ku wareejiyahayna waa gaal todoba neef eh oo hadiid eh oo ankataragalni walaalaha furunta roogan gaalaas oo lahasada qaaysadi hadde ambadan koleytaba adigdamna biidonho ilaahay ara bilaw hayna dhammaad lahaadonho ilaahay rob insha allah may fadaane gaalaskaas e iyo hankatiragalni walaalahaas inayna noo deersi mayba hadee walaayadinigeega wakiil ahaa intan rooge naqiibiyey oo ka socda waa walaayada jubbada dhaha yaa ka wareejaan gaalaas may fadaane malaa gaalaas noo laga doonto noo kala wareeg bismillahi raxmaan raxiim magacay cabdulaahi cabdiqaadir naanasteyn waan waraawi joojiyo mayba aan dareernay geeke amar una dhataanale un isdul saarnay oo beeliintaarata kubahi shey sadaqa e una dhiibidahayno dadka walaayaadka islaamka e ahlu tawxiidka oo furumaa rugaan una ka wareejiyahayna iyo anton koyni sadaqadana ay hubatay beeliin taaret anina may wakiilku ahaa ilyaas mad sheeg dhaahir insha allahu tacaala maalkii isuga haay iyo suldambiye ini ana ka wareeji maalkana sodon neef irin ee useeyi maalkii xaji hayr may may ka wareejiyey suldambiyey oo jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu malaaq biyey oo ah gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada jubbada dhexe oo nabadoonada kala wareegay xoolaha geela hadiyadaha ah ayaa sidoo kale xusay in hadiyadaas ay gaarsiin doonaan ciidamada mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira ee kulankan maanta aan ul fadhino ujeedkiisu wuxuu yahay ee wareejin xoolo nool oo lagu wareejinayo mujaahidiinta jooga furumaha xoolahaasoo la rabo in loo qalo hilib looga dhigo ayna bixiyaan eheladooda ama walaaladooda iyaga ka dambeeyey iyo ahaabaantood ka dhiga aan u fadhino micnaha waa afar beelood waxayna bixiyeen ee labaatan iyo kow neef oo geel ah iyo soddon neef oo ari ah geelaas ee beesha macalweyn waxay bixisay sagaal neef oo geel ah ee beesha elay waxay bixisay toddoba neef oo geel ah beesha leysaan waxay bixisay shan neef oo geel ah beesha yantaarna waxay bixisay soddon neef oo ari ah marka xoolaha maanta la wareejiyey waa soddon neef oo ari ah iyo kow iyo labaatan neef oo geel ah waxaan ugu baaqayaa dadka xoolaha baxsay marka hore waxaan leeyahay xoolihii aad bixiseen ilaahay aakhiro miisaankaada ku kabo wax baraka badan ilaahay ha idin siiyo waxaan leeyahay eh, ma aha markii ugu horreysay oy bixiyaan mana ahaan doonto markii ugu dambeysay marka waxaan leeyahay beelaha in ay garab istaagaan walaalahooda iyo wiilashooda mujaahidiinta furumaha joogo oo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan marka hore ay ballan ku qaadeen in ay naf iyo maalba ku bixin doonaan jihaadka haddana way u taagan yihiin marka waxaan leeyahay beelihii aysan noqonin markii ugu dambaysay aad wax bixisaan waxaa loo baahan yahay inaad furmaha aad buuxisaan wiilashiin aad soo dirtaan idinkuna aad dagaal jihaad u istaagtaan qabaa'ilka wilaayaadka islaamigaha ayaa kaalin muuqata kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah hadayaad kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayaadka aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagabaayi u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu